xilli maalinta beriyaha ay ku beegan tahay maalinta koowaad ee ciidulfidriga islamarkaana ay sii kordhayso saxmadda iyo isku socodka gaadiidka ayaa taliska nabadgelyada wadooyinka kismaayo waxa uu digniino ka soo saaray saxmadda iyo jaamka dhaca maalmaha ciidaha taliyaha ciidanka nabadgelyada wadooyinka degmada kismaayo gaashaalni cabdishakuur sheekh dayib ayaa waxa uu digniin ku aadan qaadashada awaamiirta ciidanka wadooyinka u jeediyey bulshada magaalada kismaayo gaar ahaan darawallada gaadiidka waxaan aaminsannahay beritoole inay noqon doonto ayaan yowmul farax ah oo iid ah oo saxmaddeeda iyo jaamka uu aada u badan doono khaasatan dadka gaadiidleyda ah waxaan miidyaha u marin lahaa ama aan fari lahaa ayadoo oo ummaddii iyo mujtamacii ciidayaan si qurux badan la isu dhex socdo qof waliba uu iska faraxsan yahay adiga gaadiidka aada waddo ama baabuurkaaga ha ugu sababin boqol qof inaad ka xanaajiso meel khaldan ood istaagta owgeed waxaan leenahay marka qof walba oo gaadiidley ah iyo qof walba oo shaksi ah mas-uuliyad baa si guud u saaran ayaanta yowm faraxa si qurux badan wadooyinka iyo baakinada iyo qaabka isu socodkaba in qof waliba mas-uuliyadda uu leeyahay inuu qaataan faraynaa dadka yaga si guud waa ogtahay laamaha amniga meel kasta oo lagu tukanayo securitygeeda in la sugaayo waa shay waajiba oo taasi waa mid guud mid gaar annaga waxaa qorshaha noogu jirta hadda ka horna aan samayn jirna haddana aan rabnaa inaan samayno meelaha aan isleenahay way ugu daran yihiin oo gaar annaga noogu tilmaaman oon isleenahay saxamaddu way ugu badan tahay mar walba ciidamo gaara oon u qorshaynay oo labiskooda xidhan filmiyadooda wata inaan joojinno ee weliba siiba meelaha ugu daran sida daabshiil iyo meesha la aargada oo kale iyo meelaha lagu tukanayo way noo qorshaysan tahay horeyna waan u samayn jirnay hadda inaan samaynana waa desaynka way noogu jirtaa shaksiga ibnu aadamka ah kama soo hadha mas-uuliyadda ruux walba khaasatan weliba gaadiidleyda waxaan faraynaa in saadka ay iyagu leeyihiin socodka oo limidkooda ay in badan gaabiyaan maadaama oo dadku ay aada u fara badan yihiin maalintaas fariinta ugu dambaysa oo aan diraya waxay tahay qof waliba mas-uuliyad inuu isa saaro hadduu shacab yahay iyo hadduu ciidan yahay iyo hadduu gaadiid wataba in qof walba mas-uuliyad oo yacna uunan asaga u sababoobin dhibaato ama shil dhaca inta badan maalmaha munaasabadaha ciidaha ayaa waxaa wadooyinka ka dhaca saxmad taasoo mararka qaar caqabad ku noqoto dadka damaashaadaya maalmaha ciidda